dekeda magaalada berbere ee somalilan ayaa lagu sameeyey ballaarin ay ku baxday ilaa iyo laba milyan oo dollar iyadoo lagu soo kordhiyey qaybo cusub oo la dhigi doono badeecadaha iyo weliba konteynarada waxaana maareeyaha dekadaasi injineer cali cumar maxamed xoorxoor uu v o eda u sheegay in ay wakhtigaasi oo la gelayo xilliga carafada ay sugayaan in ay dekeda ka dhoofaan xoolo markaasi ka badan kuwii sanadihii hore ka dhoofi jiray wariyaha iyaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa meereeyaha kula kulmay magaalada berbera wuxuuna ugu horeyn weydiiyey qeybaha ay ballaarinta ku sameynayaan
horta horumarka dekadu waa infrastructure oo mar walba in gacanta lagu hayaa way u baahan tahay maintenanska iyo riberska waxaa ka mudan iminka intaas horka adagna waxaa ka mudan inaan ku kordhinay inaan ku kornay qayb xagga dambe ah oo la dhigo konteynarada iyo badeecadaha qaybtaasoo simaantied baan u sheegay ka badnayd ilaa koobiyo toban kun oo mitir square eradaas waxaan ugu talagalnay inaanu dhigno badeecadaha ay ku jiraan konteynaradu iyo badeecadaha kale aawurta soo degtaa meel gaaraaniyo kale u sameeyanaa dabcan saynu ka warqabno marka laga yimaado qaybtaasi ballaarinta lagu sameeyey dekada iyo weliba aad ugu tala gashaan badeecadaha iyo konteynarada sidoo kale waxaa jira qaybo kala duwan sida wiish weyn oo kale oo la keenay noocii hore ka duwan iyo qaybo kaleoo maalintii dhoweyd madaxweyne uu ka jiray xadhiga haddaad maaraya isu wada geyso guud ahaan kharashii teleeg baa ku baxay ama dakhli teleeg baa ku baxay in ballaarinta intaa leeg iyo weliba maalgelinta intaa leeg lagu sameeyey dekada haddii aad xagga lacagta wax iga weydiiso waxay noqonaysaa lacag gaaraysaa laba milyan dolar marka aan loo fikrin midnaba xagga dhismaha gacanteydaan ku dhisnay waa minimum koskii ku baxay amaha contractingcos dekadu waa dekad qadiimiya dekada magaalada berbera dabcan islamarkaana halbowlaa muddo dheer bay soo shaqaynaysay dabcan markaad intan kusoo kordhiseen xidhiidho kala duwanna waa jiri jiray oo inta badan ganacsiyada oo kale sida wadanka etoobiya oo kale oo isticmaali jiray dekada balyada taasi faahfaahin naga sii iyo weliba hawshii berbere corridor horta dekada iminka ay leedahay berberi way ku filan tahay somaliland iyo hareeraheeda iyo iyo adigu eriya badan bay ku filan tahay location ahaan iyo ceebteedaa ku filan xataa dekeda iska daayo waayo waa strategic position laakiin barnaamijka etoobiya waxaan u sheegayaa dadka reer etoobiya iyo iyo iyo dadka iyo soomaalida etoobiyaba dekeda berbera way ka go-an tahay iyo dowladda somalilandba in la xoojiyo xidhiirkaas way ka go-an tahay in isticmaalkii dekeda berbere iyo cabdisababa iyo meeshii kale kasta ay tahay in laysku xidho arrinkaasi gacantaa lagu hayaa arrinkaasi waa arrin muddo dheer ka maqnaa meesha iminka waxaan doonayaa dadka reer etoobiya iyo soomaalida etoobiyaba in aanu ka wada faa'iidaysano fursadaha horteeda yaalee qaaligaa oo ay tahay inaanu wada bacamushsarayno oo ay tahay inaanu dekada isticmaalo badeecadooda u maraan dabcan markaynu yidhaahno wakhtigan oo kale waxay ku beegantahay amaba soo dhow xilliga carafada somalilan waa meelaha ugu badan ee xoolaha looga dhoofiyo wadamada khaliijka xilligan carafadoo kale xoolo badan baa dhoofa sanadii hore xoolo aad u badan oo malaayiin gaad ayaa dhoofi jiray sanadkan iyaga maxaad filaysaan xoolihii iyo dhoofkaygu iyagu halkay marayaan horta waxa weeyaan anaku xoolaha somalilan dhoofinaa xoolaha soomaalida faa'iidada weyn waxaa ku qaba dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa soomaalida weligeed meesha joogtaba waa xoola raacato xoola raacatada soomaaliyeed dekada berber xoolahooda inay ka dhoofaan iyakay dan u tahay qiimo badan bay u keentaa sumcad badan bay u keentaa neefkoodii oo nool oo saa u dubaax u fiican oo aan waxba gaadhin ayaa suuqi taga marka horta dekada berbere iyo xoololeyda soomaaliyeed in aan been loo kala sheegin baan doonayaa anama dekada ka madaxa xoolihiinu dekada waa u fasax sida ugu jaban sida neefka somalilan ku dhashay lagu dhaqay iyo ka kismaayo lagu dhaqay waxaanu doonaynaa inaanu isku siibaan iyo isku qiimo ayaan ugu shaqaynaa markaa taasi xoololeyda somaaliyeed baan sheegay waxaan kuu sheegayaa inaanu sugayno xoolo sanadihii inaan dhaafay xoolo ka badan in ay noqoto sanadkan oo oo laga arki doono figarka markaynu leenahay xoolo dhoofintaoo kale waxyaabaha inta badan muhiimka u ah ee sanadihii ugu dambeeyena aadka looga howlgalay waxaa ka mid ah dabcan caafimaadintii xoolaha neef ka baxaya noqdo neef caafimaad qaba oo islamarkaana isticmaalkiisi ku haboon arrimaha caafimaadintu iyada dabcan de maxjaraha ka jira berbera se u shaqeeyaan iyagu wax walba wixii loo sameeyey marka hawshii loo sameeyey ay qabtaan ayay faa'iidadoodula soo baxdaa haween maxsharada berbera ku yaala wixii afrika maxsharada ugu qaalisan weeyaane ee ugu shaqada wanaagsan waayo xoolaha ugu badanna way maraan xoolaha markay tagaan sacuudi arabiya ama siiladaha kale axsaan ma jirto neefka xanuunsanaya haddaan marka hore laga qabanin suuqii markuu tago cid axsaan kuu samayn mayse waa lagaa qabanaya waa lagugu soo celinaya mushkilad nimankaasi aad baan ugu mahadnaqayaa shaqa badan bay qabtaan labada maxsharba waxa weeyaan hawshoodii bay qabtaan waa waxa suuqgeeya xoolaha
kaasi waxa uu ahaa injineer cali cumar maxamed xoorxoor agaasimaha dekedda berbera oo u waramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac oo berbera jooga